bismi illaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu subax wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhowaada barnaamijka falaqaynta wararka raadiyaha cadaado oo subax walba aad ka dhegeysataan raadiyaha cadaado marka laga reebo subaxnimada jimcaha barnaamijka falaqaynta wararka dhegeystayaal saaka qodobada aad ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid noqon doona xaalad nolol xumo oo soo wajahday dadka xoolodhaqatada ee ku nool qaybo ka mid a gobolka nugaal kadib markii dhulkii ay xoolaha daaqsan jireen ay ka qodmeen bohollo waaweyn kuwaasoo dhibaato kuwa dadka iyo xoolahaba haddaba waxaad dhegaysan doontaan mid ka mid a dadka gobolka nugaal oo isagu ka hadli doona arrimahaasi la xiriira bohollahaasi waaweyn ee ka qodmay dhulka gobolka nugaal qaar ka mid a barnaamijka sidoo kale dhegaystayaal waxaad ku maqli doontaan haddii allaha awoodale laga helo mid ka mid a xubnihii guddiga xuduudaha hirshabeelle oo sheegay in xilkii laga qaaday islamarkaana xildhibaan ka tirsan baarlamaanka hirshabeelle lagu bedelay waxaa sidoo kale dhegaystayaal barnaamijka aad ku maqli doontaan sheekh cabdulqaadir soomow oo ka mid ah golaha culammada soomaaliyeed oo isaguna ka hadlay dhibaato u geysteen ama dhibaato ay u geysteen ciidamada booliiska soomaaliya waraysi gaara uu siiyey warbaahinta ayaa waxa uu kaga hadlayay arrimahaasi barnaamijka falanqaynta wararka ayaad dhegaystayaal ku maqli doontaan waxaa sidoo kale barnaamijka dhegeystayaal falanqaynta saakan idigu haya xildhibaano ka hor yimid go'aan ka soo baxay wasaaradda arrimaha gudaha maamulka puntland kaasoo lagu mamnuucay in puntland laga furan karo ama wasiirada iyo xildhibaanada ka tirsan federaalka ay ka furan karaan xafiisyo waxaa sidoo kale dhegeystayaal barnaamijka aad ku maqli doontaan haddii allaha awoodda leh uu raalli ka noqdo al-shabaab oo sheegay in sarkaal ka tirsan ciidamada dowladda federaalk soomaaliya ay ku dileen gobolka banaadir gaar ahaana degmada hodan qodobadaas iyo qodobo kale ayaad ku maqli doontaan xubinta kalamaan gabagabada ayaan idiin soo gudbin doonaa dhegeystayaal qaybaha ugu dambeeya ee barnaamijkana waxaad maqli doontaan oo aan idigu soo gudbin doonaa dhegeystayaal barnaamijka waxaa soo saaray saaxiibka imahad nuure anigoo sharmaarka ayaa dhegeystayaal idinla socodsiin doono mar kale u diyaargarow wanaagsan barnaamijka falaqaynta wararka raadiyaha cadaado wahagaag dhegeystayaal waa labaatanka bisha tobanaad laba kun toban iyo sagaal aanu gudagalna barnaamijka falaqaynta wararka raadiyaha cadaadee xoolodhaqatada ku nool gobolka nugaal qaybo ka mid ah ayaa waxay cabasho ballaaran ka muujinayaan bohollo waaweyn oo ka qodmay dhulka miyiga ee xooluhu ay daaqi jireen boolahan oo ay sababeen roobabka dayrta oo halkaasi si weyn uga daaya ayaa waxaa dadku ay sheegeen dhibaato badan ay ku qabaan xoolaha qaar gaar ahaana xoolaha waa gaar ahaana geela xaamud maxamed faarax oo isaguo ka mid waxgaradka ama dadka ku nool gobolka nugaal ayaa warbaahinta uga warbixiyey dhibka ka dhashay bohollahaasi waaweyn ee deegaankaasi ka qudmay runtii deegaanku dhibaato u wajahayaa dhibaatadaas waxa weeyaan wadankii boholaha ka dilaacay roobabku ay ka dilaaciyeen roobabkii sanadka hore da-ay deegaanada puntland sidoo kale dhirtii waxaa dhibaato ku haya dadkii xaabaysatada ahaa iyo dhuxusha shiri jiray iyaduna dhirtana gubaya xaabadana geedkii oo nool iday gooyaan qalajinaya marka dhibaatadaas baa jirta oo aan la dheegarsan karin haddii ay sii socotana waxay sababi kartaa soomaalidu waxa ugu muhiimsan oo ay haystaan waa dhulka iyo xoolaha dadkuna labadaasay ku xiran yihiin haddii dhir la waayo xoolaha waa la waayayaa haddii xoolo la waayana bulshada soomaaliyeed qayb badan oo ka mid ah in noloshooda ay lumiso waa suuragal ah marka arrintaas waa khatar weyn oo aan ka digayno runtii
waxaad ka waxaad tilmaan ka bixisaa dhulku meesha uu yahay iyo boholahan sida markii hore ay ku samaysmeen
deegaankaas waxa weye gobolka magaalbu ka tirsan yahay caasimada puntland ah waa deegaan ilaa iyo soddon kilomitr meelaha u jira oo dhinaca hawska xiga deegaano kale oo badan oo gobolka ka mid a magaalayaa dooxood iyo mareen ah oo tubad badan leh sidaa daraadeed markay roobabku da-aan badanaa waxaa dhaca dhulka dhuldaaqsimeedku wuxuu isu bedelaa boholo biyaha waxay sameeyaan dhulka dhulka qoda oo waxay ka dhigaan boqolo boqolaha waxyaalaha keena waxaa kamid a qaar bini aadamku ay keeneen gaadiidka tiro badanaya baabuurta dhulka soomaalida way kusoo badanaysaa baabuurtaas waxay ka samaynayaan jidad jidadkaasaa marka waxay noqonayaan boqolo isu bedelaya jidadkuna ma nidaamsama ma nidaamsana oo qofku gaari buu wataa ma waxna ilaalin mayo meeshuu doono buu dooxooyinka iyo dhuldaaqsimeedka ka maraya marka dhibaatadaas waxay ka taa ka jirtaa waa gobolka mudaal dooxooyinkiisa iyo dhuldaaqsimeedkiisa
waxaanu arkaynay eh, adiga oo sheegaya in dadkii ay ka guureen dhulka xoola hadda aysan ku dhaqmi karin muddana aan la degin ka waran eh, sidee xoolaha iyo dadku aanay ugu noolaan karin dhulkan
Een, waxaana ugu noolaan karay runtii dhulkayma ahaa markii hore markii ay hore isu bedelaan Een, xoola dhaqatadu suuragal uma ahan inay deganaadaan sababtuna waxa weeyaan dhulkii dhirtii boolaha qaadaya oo dhulkii bool booluu noqonaya Een, nabaadguur baa imaanaya Een, sidoo kale dhirtii ay xooluhu cuni jireen waa boolahaasaa la tegay oo way- markii meesha boolo noqoto dhirtii way baaba'ayaan nabaadguur baa imanaya dadkii iyo xoolihii waxay uga guurayaan waxa weye dadkii doonayda tusaaleahaan xoolaha geela oo soomaalida ay aada u dhaqato Een, geelu khatar buu gelayaa suuragalna maaha meel boholala in geel uu ku noolaado oo boolahaasu ka dhacayaa oo khatar buu gelayaa naftiisa marka dadka xoolo dhaqatada ahi markastoo ay meeluu boolo ku bataan hayaan bay gelayaan dhulkii la daaqi jiray oo xoolo dhaqashada ku wanaagsanaayey wuxuu isu bedelayaa lama degaan aan waxba ku noolayn jidadkiina sidoo kale wuu saameynaya
masaafa ahaan ama ballac ahaan intee leegyahay dhulkan hadda aad sheegtay in boholuhu ay dadkii iyo xoolihiiba u diideen
Ee, runtii dhulkaani dhul ballaaran weeye een, meelo tiro badan weeye hadda meeshaan muuqaalkan aad daawateen aad aan ka tabanay oo aan tagnay waxa weeye meel ugu yaraan dhul ku dhow shan kilomitir weeyaan isku weeraa oo boqolo isku bedelay aqlan la dooxo dhul daaqsimeed ahayd oo dowlaha soomaalidu ay aadka u jecel yihiin oo xooluhu ay cunaan ay ka bixi jireen dhulkayma ahaa oo dadka geela dhaqda iyo xoolaha kaleba ay degaan ahaan aad u degi jireen ahaa marka dhulkaasi wuxuu isu bedelay dhul saxaro ah oo lama degaan ah waxaan marka soo jeedin lahayn oon bulshada soomaaliyeed ka codsan lahayn inday isxil qaamaan dhulka in la ilaaliyo deegaanka in la ilaaliyo oo si kasta oo loo badbaadin karo boolahaas tilaabo loo qaado
ma faafayaan boholuhu mase meelay ku eg yihiinoo hadda haddii wax laga qabto waa laga hortegi karaa
Een, dowladuhu hadda way faafayaan laakiin wax waa laga qaban karaa oo boqol joojin baa jirta boolaha waxyaalaha lagu joojiyo waxaa ka mid a in deegaanka la xanimo oo dhagax lagu xanimo biyahani biyuhu markay dalka kasoo dhacaan bay waxay samaynayaan nin xawli bay dhulkii si naaf marka hore ku marayaan si eh, degan bay dhulka siman ku marayaan markay meel godan gaaraan xawli bay noqonayaan biyaha rogmashada ay samaynayaan baa bohosha samaysmaysaa
kaasi waxa uu ahaa xamed maxamuud faarax oo isagoo ka mid ah dadka waxgaradka gobolka nugaal oo ka hadlayey boollo waaweyn oo ka qodmay dhulka miyiga ah ee qaar ka mid ah gobolka nugaal ee puntland
Dibatio, gajno harad bana harerayale.
barnaamijka falanqaynta wararka raadiyaha cadaadaha ayaad dhegaystayaal weli dhegaysanaysaana markaana magaalada muqdisho gudoomiyaha golaha shacabka maxamed sheekh mursal cabdiraxmaan ayaa waxa uu sheegay in toddobaad kasta maalinta axadda ah la qorshaynayo in golaha wasiirada ay horyimaadaan xubnaha waa xildhibaanada golaha shacabka gudoomiye mursal ayaa waxa uu sheegay in xildhibaanada ay su-aalo weydiin doonaan golaha wasiirada xukuumadda federaalk soomaaliya kuwaas oo la xiriira shaqooyinkooda sidoo kale gudoomiyaha golaha shacabka ayaa waxa uu tilmaamay in la qorshaynayo in su-aalo la weydiiyo golaha wasiirada waa in la weydiiyo golaha wasiirada su-aalaha uu keenayo isla xisaabtan daafuran iyo in la saxo waxyaabaha qaldan ugu dambeyn gudoomiyaha mursal ayaa guddiga baarlamaanka ka dalbaday inay wada shaqayn la yeeshaan wasaaradaha xukuumadda oo shaqadu kala dhaxayso si golaha uu la socdo howlaha ay qabanayaan golaha wasiirada waxaanu sheegay in loo baahan yahay in golaha wasiirada ay u hoggaansamaan inay hor imaadaan golaha baarlamaanka soomaaliya si loola xisaabtamo waxqabadkooda
Ee, korjoogtaynta golaha fulinta waa mas-uuliyad saaran xubnaha golaha shacabka oo loo baahan yahay in sideeda loo guto usbuuc walba maalinta axadda ah waxaa loo qoondeeyey in la hor keeno wasiirada oo su-aalo la xiriira shaqadooda la weydiiyo dhaqan- een, dhaqankaasi wuxuu keenayaa isla xisaabtan daahfuran iyo isa sixitaan haddaba kalfadhiga lixaad waxaan ka dalbanaynaa guddiyada in guddi walba wasaaradaha shaqadu kala dhaxayso ay la xiriiraan si uu golahu ula socdo islamarkaana haddii loo baahdo talo iyo toosin u siiyo kolba wasiirka la hor keeno golaha shacabka
dhibaatiyo gaajiyo haraad baana hareerayaale
waa hagaag dhegeystayaal barnaamijka falaqaynta wararka raadiyo xaadadaha ayaad weli dhegeysanaysaan wasiirka arrimaha gudaha maamulka hirshabelle maxamed cali xaadleh ayaa xilkii xubinimo ka qaaday aadan cali yosidow oo ka mid ah xubnaha guddiga xuduudaha hirshabelle ee uu dhowaan magacaabay aadan cali sidow ayaa xaqiijiyo in laga qaaday kasii mid ahaanshaha guddiga xuduudaha islamarkaana lagu bedelay xildhibaan axmed cabdi cali oo ka tirsan baarlamaanka hirshabelle si kastaba tallaabadan ayaa waxay ku soo aadaysaa xilli dhowaan mid ka mid ah xubnaha guddiga xuduudaha hirshabelle uu ku dhawaaqay inuu iscasilay
ayaynaanu kala harin hayb hayb la sheegtiyo habar habar ma joog waa hagaag markaana dhankaasi puntland xildhibaano ka tirsan dowladda federaalk soomaaliya ayaa ka hor yimid go-aan ka soo baxay wasaaradda arrimaha gudaha puntland kaas oo ahaa inaysan xildhibaanada iyo wasiirada ka tirsan dowladda federaalka aysa- islamarkaana ka soo jeeda deegaanadaasi aysan wax xafiisa ka furan karin puntland wasaaradda arrimaha gudaha xukuumadda puntland ayaa xoojisay ayaa joojisay xafiisyada ay wasiiro ka tirsan dowladda federaalk soomaaliya ka furteen deegaanada maamulkaasi hase yeeshee waxaa tallaabadaasi ka hor yimid xildhibaano ka tirsan baarlamaanka federaalka iyo kan maamulka puntland wasiirada xafiisyada ka furtay ee puntland ayaa kale ah wasiirka qorsheynta soomaaliya jamaal maxamed xasan iyo wasiirka shaqada iyo arrimaha bulshada oo labadaba ka tirsan yihiin baarlamaanka soomaaliya xildhibaan maxamuud mashruuc oo ka mid ah aqalka sare ee baarlamaanka soomaaliya ayaa ka hadlay go-aanka wasaaradda arrimaha gudaha puntland ayaa sheegay in go-aankaasi mamnuucista uu yahay mid ka hor imaanaya dastuurka soomaaliya islamarkaana kala duwanaanshaha fikirka nooca doorasho ee dalka ka dhici doona laba kun iyo labaatanka aysan puntland u adeegsan karin is-hortaagidda xuquuqda matalaadda xubnaha baarlamaanka federaalk soomaaliya waxa ugu baaqay madaxda puntland inay ka fogaadaan wax kasta oo dhaawici kara midnimada qaranka soomaaliya isagoo soo dhoweeyey fikradda in deegaanada waa deegaan doorashadiisa iyo xubnaha xubinta ku matasha baarlamaanka xiriir joogtaa sameeyaan dhinaca kale xildhibaan cabdiraxmaan dhoorre oo ka mid a golaha wakiilada puntland ayaa dhankiisa sharci darro ku tilmaamay go-aanka wasaaradda arrimaha gudaha puntland wuxuuna ugu baaqay wasaaradda inay ka laabato warqadda joojinta xafiisyada puntland ay ka furteen xubno ka tirsan golaha wasiirada soomaaliya si kastaba khilaafka u dhexeeya dowladda federaalka iyo maamulka puntland ayaa saameeyey howlihii shaqo ee labada dhinac waxaana wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada ama wasiirka shaqada iyo arrimaha bulshada xildhibaan sadiiq warfaa uu xafiis ka furtay deegaanada puntland sanadkii labakuntoaniyotoddobadii halka wasiirka qorsheynta uu isna ka furtay maalin ka hor deegaanada maamulkaasi joogte hayb hayb la sheegtiyo habar habar ma joog wahagdhegeystayaal qaybihii dambe ee barnaamijka ayaan isla soo gaarnay ee sheekh cabdulqaadir soomo oo ka mid ah majmaca culammada soomaaliyeed ayaa waxa uu ka hadlay is-hortaagid ay ku sameeyeen ciidamo ka tirsan booliiska soomaaliya kuwaas oo laba joog bointi oo yaallay magaalada muqdisho ku xanibay waxaana uu dalbaday in xilka laga qaado taliyaha booliska ciidamada booliska soomaaliyeed waraysi uu siiyey warbaahinta ayuu kaga hadlay een, muuqaalo uu soo duubay uu ku codsanaya xilka laga qaado wasiirka waa taliyaha ciidamada booliska kaas uu ku baahiyey baraha bulshada waxaana uu ka hadlay sababta ku kaliftay inuu arrimahaasi codsado warkaasi waa sax sida mm, ku aragteen anigaaba dubay nikaax ka dhacayay hotel safari ayaan laygugu yeeray inaan wiiliga halkaas iskula soo mariyo waa maxay aniga iyo rag kaleetooda oo ila socdeen oo boqorkayga qaatay oo boqorkila saaraayeen isku iska dhanca markaan maraayo sida caadadu ay tahaba waa istaagnay waxaan uleeyahay isdiin halkaasaa isgeeyeysiina ruusiga waa baxay anigaan degday waageeye dabaxyaana oo meesha aan hagaano ayaan kula kulmay oo shacab ah oo ikana la celinaayo waxaan yidhi ejikaarka baan taagay wauhi ejikaarka ma shaqaynaayo maxaa dhacay ma dhacsan ma yuuri laakiin ejikaar wax kuma dayno waayahe nin culmaahan oo suqsumo la yidhaha askartaadaan idan garanaysa dadka hadda kula taagan way yaqaanidaan kulli dadkooda waxay dhahay sheekha waa markaa siidaay kulli waa dadkooda waa ii tara omar xataa kuwii ilaa xilin siidaa sheekha subxaana allah may weli ma ku daynaayo dib u laabo idikaarkaana ma shaqaynayo asayna idikaar waaba ku daynayno waa garta
oo maxaa kalay adaa taqaana duur waa laabtay waxay gashay bal waa degdegsanaaye murmilad aljiye waxaa samaysaa bal bal jirdiinka hadduu korrayo mar asada jirdiyaa tegey waa soo degday dagaal wiil dhaliiraa oo jooga sarkaar aa layidhi u tagay waa u tagay idikaarkan u taagay wuxuu yidhi idikaarkan ma lagugu daynaayo oo maxaa sameeyaa idikaarkan wax kuu taymaa liqul on on mataqaan waa garta
waayo bal masjidka mari kar heer mayo
hay waxaan idhi waxba kii saaran waa isku ji ani waa boolis oo ila socdo darawalkayga istaafkayga kulli boolis waaye aniga waa ikan marka shaqsuuma waa ahay haddee haddii aanan kasaar iga dhaqantiin maxaa jira ruuxaas ma jiraan dib laabaa lii haddii kaleeto wax kalaa lakumay
waa garta
waa ka laabtay waxaa wacay taaliyaha ciidanka booliska soomaaliya
hay generaal cabdi xasanaa waay igama qaban fariin goorahaan lahaan u diray iga soo jawaabin haddana waa ku celshay igama qaban markii saddexaad uu qabtay
waa garta
saas baa dhacdaa taliya sidaasdaasa oo kibr oo ku jira wuxuu wuri sheekh somo oo miyaad aad aniga miyaad ina anigoo tali ciidanka soomaaliyeed booliska soomaaliya tali ciidanka booliska soomaaliya anigoo ah miyaad ishabcaysaa did ah iga xiran oo ciid boolisa iga xiray waa garta waxaa la haddii boolisku jidka uu xiro oo adiga aad ha kunto oo anigu culamada dad aan nahay oo shacabkii aanu nahay ninka jawaabtaa ina adiga kuu soo sheegaa soomaaliya Wa- wa- marka waa macsan tahay ee, waana dhigaysho waana igu deliye mhm.
hadda booliska waxaan kula kajeedaa boolis naxariis badan oo duqowda jidka gudbiya oo shacab saaxibila oo ardada gudbiya Waa- waa oo shacab macnaha, waa- gadaa sugeyle Waayo.
ogeynin ma ogeynin boolis noocaana waa macsan tahay eh, hore ma u isticmaali jirto waddooyinka maanta lagaa celiyo
wadooyinkaas waan waan sida waan isticmaali jiray waxa cusub waxaa waaye marna waan leeli jiray marna waan iska gudbi jiray laakiin waxa cusub waxaa waaye in aan taarihii ciidanka booliska soomaaliyeed oo cabudho anigoo u ordaya ubadka soomaaliyeed anigoo u dagaalaya inaan soo xalaala dhigo Waa sheekh Salma waxa weeye eh, su-aasha inaan taarihi ciidan mararka qaarkood waa leeli jiray sax waa dhihi kartay haddii marna ukunta ku jirta waa leeli jiray marna caadi waa leeli jiray laakiin waxaa cusub inaan taarihi ciidanka booliska oo si jaas jaas ah oo iila waramo ee jidkana layga xiro nigaaxin aan ka babo waa macsan tahay eh, wa- waddooyinkan magaalada waxay xiran yihiin wax ku dhow eh, lix bil haddaanan ka badnayn maalin walba dadaa si joogtaa dhibaatadan aad maanta ka cabanayso ula kulma waxaadna dadka ku dhiirin gelin jirteen dowladda iyo hay-adaha ammaanka lala shaqeeyo maalin qura haddii waddo lagaa celiyey horanay u dhacdeen haween foolana iyo dad xanuunsan iyo kuwo waayeelaha ay mari waayeen maxaa kugu dhali inaad meediya ka qaadiso aad tiraa taliyihii hala maxkamadeeyo
wax badanaa madaxda qaranka jidadka furadana madaxweyneaan kala hadalnay ra-iisul wasaarahaan kala hadalnay taliyaha booliska laftiisaan kala hadalnay koordinatooraan kala hadalnay shacab wax badanaa si aan ugu nasiixaynay laakiin hadday gaartay inaan dadka nikaax sidi karin oo weligaa soomaalida inaa su xalaalisa ay tahay xafladi aa u socota lagaa celiyo hadday gaarto in taliyii booliska ugu sarreeyay inta wacata uu kibir iyo jaajaas kuula waramo waxaa ii muuqata marka inaan dadka kale marka ay xaq ay tahay xilligan ku habbooneed oo markaas arrintaan lala wadaagi lahaa waa waayo
waaga dhegeystayaaalkaasi waxaa hoosha cabdulqaadir soomo uu isagu ka hadlayey xayraad ama is-hortaag ay ku sameeyeen ciidamo ka tirsan booliiska kuwaas oo u diiday inuu u gudbo halkii uu doonayey magaalada muqdisho dhegeystayaal waxaan soo gaarnay qeybihii ugu dambeeyey ee barnaamijka falanqaynta wararka raadiyaha cadaado markaana kusoo dhawaada xibinta kalamaan oo alaaba gabagabada barnaamijkaan idiin soo gudbino
tallaala dhisaa la yidhi qurux baa timid baa la yidhi kalamanay war magaalada taallooyinkii muqdisho caanka ku ahaa jirta waayo dibaa loo taagay saakana markaan soo toosay ma sagaashankii ka hor baad joogtaa baan isiri calaamado ay wakhtigaa iigu dambaysay maadaamaan arkay waranu saaka waxaan ogaaday dadka beledka joogaaba boqolkiiba sagaashan iyo sagaal inay yihiin ilmo yaryar oo aan soo gaarin waagii muqdisho taallooyinka lahaan jirtay oo hadda wasiiradan jooga ilmo yaryar miya war xataa adaa ilmo yarahna dhegayso hadda saakay taallo kasta sawir bay laag tageen bartaallooyinka dib loo taagay maanta magaaladu wax kale ma hadalhayn waxaa kaloo nasiib darra oo taagnaa waxaan ogaaday soomaali in qabyaaladda ku sii badatay waagii hore qabiilkooda laysma weydiin jirin halgamiyaashii hore maanta nin waliba wuxuu ku leeyahay taalladaas habeel isku qabiilaanna warnimiyaw taale nolintayga horta walhungma eh unina geegimaynina erijay dadkun halgamiyaa soomaaliyeedu shalay hoba diblintayga geegi war wiwiingaha bahi fadhi kudirirkidhatiis mayli leekasaasana taali hibil uniniigabil ete hibilohuyo uniniigabil eye haawo onagaa wadati iyo onag muwadana wartan onag wadatitii beesada hayti maya tan naftii onagyeena intahan oo kadhaaftan nihinsheena murungahan dhol iskula biyooha ire dadka mayba iilanagadeenna kurburo oo hatilay bukoy war soomaalidii hore waa soomaali qaran soomaalida hadda joogtana waa soomaali qabiil war adeer haddana annagu soomalilan nahay aad iyo aad baanu cadhaysan nahay inantii xaawataa ka la odhan jiray inankii ay sidan jirtay waxaan ogaanay inuu reer somalilan ahaa markaa waxaan doonaynaa halkii la geeyey inankaa imika inan ma sidatee war waagaad lahaydeen waa go'onnay ayaad cunugiinnii qaadateen annaguna gabadheennina reeban cunugaas laftirkiisu caasi waalideenuu naqda haddooba habartii ka heray war canuga qaraxyadiiyo kurintaa la yidhi dagaaladii ka dhacay dalka war xaawataakana waddanka way ka qaxdo iyadoo diyaas baray hadda soo laabatay sayidka xitaa farasku waa u soo cayile war axmed gurayba imaamo sajara oo baadi oo waana eda madag lahanka duubi yaa dhagax tuurba waa la asturayoo go' adoo baftaaha loo soo xiray laakiin dhagaxaa lagu weyneeyey war cidina dhar uma soo gadina waa karfantii lagu aasaybu soo xirtay waxaa iigu yaa badnayd xildhibaan la yidhaahda idiris dhakhtar oo yidhi dhagaxtuur ilmaadeer baan ahay marka wuxuu hilmaamsan yahay dhagaxtuur inay ahayd maalintii talyaaniga lagula dagaalamay dhagaxa loona bixiye maalintii dhagaxtuurka buda buda mede eryow shiidgamayadla ere warya xasbiyadii onay kulubtii madihayta shiida unsan galabtiis wadaday waana gema jari anugu waxaan aqaannaa ninkaas waa el saaranee suudka xihan waana cabdulaahi ciise xilligaasna wax suud xidhoon asaga aynu qaramada midoobe tegi jira ma jirin war taallada eswaal waxay u taagan tahay aasaasayaasha xisbiga eswaal saddex iyo tobankii laagada ee qof uma taagna war maanaha saddex iyo tobanka kugu haysta hoosay ku sawiran yihiin war qabyaaladan dadweynaha ka sheegayna miyaad haddana geedka noo keenteen wareenahay taallooyinkan horta waa taariikhi wax kale uma taagna laakiin jahliga qabyaaladda jahli kale oo aan ahayn oo jahli diimeed aha jira dad tiro badan baa waxay leeyihiin waxaan waa sanabye maxaa loo taagay sanabna waxaa laydhaha wixii la caabudo taallooyinkaana lama caabude waa taariikh horta waxaan idin dhihi lahaa taallooyinkan ad arkaysaan waa iska taariikha wax la caabuda maahine how taallooyinkii horaa tixdeen tubgooyaadiina waa tabti taallooyinkii horaa tixdeen tubgooyaadiina waa tabti haye war taallooyinku maxaa idin dawdhigay waa waxqabadka ugu horreeya nabadii nolol waraa waa idab darantaa nabadeenoo layidhaa waagay jawaari riday wax qabanayeen mahadare bilowda waxqabad xaal qaado xildhibaanow xaal qaado war abwaan xildhibaan cabdi shire cayaar jecel waa bedelay heestaas wuxuu ku bedelay xildhibaanadii horew xushmad qaata xalaal baad ahaydeena xushmad qaata kuwa hadda joogow xaal qaata oo xoogaa qaata oo xig yar qaata marka waxay ugu dareeda u yidhi xildhibaan cabdi shire waxaa la ii soo diray yidhi saakay baarlamaanku inuu ka doodayo wax la yidhaha hiddaha qarsoon marka dhibka dalka ka jira kenya baddii haysata oo dalkii ku soo xadgudubtay ambaandarrada taalla maamul goboleedyada iyo dowladda iskhilaafsan waxaa shaqa yaalla maxaa noo keenay hiddaha qarsoon baa iruy warna hiddihii baa idinka lumay warna miyowga ama geeljirad hoose lindhigee waa leeri nabadi nolol walaa hoosan dhigdi fadooyta dhaafisan war baarlamaanka jawaariya hore u sheegay wuxuu yidhi waxa loo socdaa aniga maahan waa baarlamaanka sidii inaan dhacdo baarlamaanka ma dambayn war baarlamaanka arrimaha bulshadaa la horgeynaa birina rootiyaa la geynaa raqiisay ka dhigayaan war baarlamaan rooti raqiisin kara kuma jooge dadkaan beenta ha u sheegin oo yaan sokorta lagu qaaliyey waraadhaha baarlamaanku sidii baarlamaan fiican oo arrimo xasaasiya ka hadlahaya ayay dhahaan saxaafadda ma ogolin marka waxaan la yaabanahay hiddaha qarsoona ay ka doodayaan maxaa laga qarinayaa horta kaalay hiddaha qarsoona ma qabyaaladda war qabyaaladda tan isin laamiyaal isu suruntiin amalagar iyo baarlamaankana waaba kaga eebsateenba war laamiga waxa la suray waa taallooyin waad waalan tahay tahay aryaadhaha hidaya dhaqan waa lagu faani jiray hiddahaan qarsoon shimow noo yimid war waddanka soo ma ogdi inuu jinnala degan yahay oo hiddo qarsoon ma leh soo inaan ka doodna mahli annaga u madaxee war adeer idinkaaba jina eebaago qowdhanow idinkuna ruuxaanaad tihiin waryaday dhegaysta baarlamaankan aad sheegaysaan anigu xilka ma rabo waxaan leeyahay mudantaan jeclaa iyo muxibbadii naftaydae si aan magac mug weynliyo maamuus u helo wacan naynaas macaan iyo madaxweyne ii bixi warna waxaan leeyahay sheeke aan soconayn iyo warwareeg ma yaqaanoo xilkiisuu gudan laaye ilaahu jacburkaygu madaxweyne noqda nabee kursigan waa laysku arkay warnimayow nin maxamed xaaji la yidhahdo wuxuu yidhi soomaaliya waa dalka keliya ee laga helo gacan ku-dhiigle cadaaladoon ah tuug musuq maasuqla dirir ah qabiilayste qabyaaladiid ah qaa'inul wadan wadani ah wadaad beenlow ah war wuxuu iloobay in soomaaliya laga helo dulmaneed dembiile cafiska dalbanaya waraada wadaadkaan ku soo xasuustae shiikh soomow shiikha leera wuxuu ka mid ahaa culummadii hadda ka hor tiri jidadku in la xidhaa xaq weeye haddana isagiioo jidka mari waayey ayaa la soo baxay aydhikaar kadibna ciidankii waxay yidhaahdeen buu yidhi aydhikaarkaaga laq meeshaan lagu mari maaye kadibna taliyaha ciidankan waxay buu yidhi wuxuu iigu jawaaba taliyihii waxa hawl ii taalla miyaad ii soo wacaysaa askari kontarol jooga marka waxaan madaxa sare ka codsanayaa buu yidhi shiikh soomow taliyaha ciidanka in xilka laga qaado maxkamaddan laisla keengeeyo marka shiikh soomow shalay inuu yidhahdo jidadka in la xidhaa xaq weeye maantana uu yidhaahdo taliyaha xilka ha laga qaado see isu waafajiyey war taliyaha baan ku xusuustay waxaan aad iyo aad uga xumahay taliyihii xoreeyey ow dheegle sabiib iyo caanoo leh oo la yidhaahdo maxaadey sulaymaan aybakar ayaa lagu dilay taallada xaawataaka agteeda markaa waxaan aad uga xumahay taliyihii intaa jiidda hore ku jiray cadaawaha la dagaalamayey in lagu dilo agagaarka madaxtooyo warnimada baarlamaanka warkama haysiine facebooka gola shacabka waxaa lagu qoray in gudoomiye ku-xigeenka waad ee gola shacabka uu yahay maxad cabdalle cawad gudoomiye ku-xigeenka labaadna uu yahay cabdiweli ibraahim sheekh muudey marka goormay la kala bedelay warnimadiina nooloo xiliil kala bedelatay maxaad ka rabtaa adiga war facebook warka ma haysiina telefishinka qaranka waxaa lagu soo qoray jadwalka shaqaalaha iyo siday shaqada u kala gelayaan war wasaaradda warfaafinta shaqaalaheedu way badan yihiin jadwalkii wariyaashii farsamayaqaanada miyaa la soo qoray war koonfur galbeed walaayika d t v a qaranka maabamalaha dayahanka been sheegatan aryaga dheeg kalamaan waxaan idin weydiinayaa duqda xambara dabshiday maanta alkay aadee haye ma bilowda haa ambare dabshid adiga kuugu jira mugga caawataaka waa la taagay miyaad tiri warkani ma habar iyo oday isku jira war cabdiraxmaan cabdishakuuro kulmiya waraysanaysa wuxuu yidhi dalkan doorasho cod qof iyo coday kama dhici kartee dowladda iyo mucaaradku ay isu yimaadeen ha ka tashadeen qaabkii doorasho loo wajihi lahaa war warka miis cabdiraan sukuur wuxuu yidhi waxay dowladdu noo soo dirtay kumanaan dhallinyaraha oo nacaaya war cabdiraxmaan wuxuu yidhi khayre iyo farmaajo sidaydoo kale saxaafadda ha hor yimaadaan oo waraysi ha bixiyaan ee muxuu sitaa isagu dowladdu waxbay sidatahay war madaxweynaha safarada u aaday weli warbixin kama siin wardaniba markuu meel ka yimaado waa la soo dhoweeyaa warbixinna waa bixiyaa maxaa farmaajo aamusiiyey war madaxweynaha somalilan ee muuse biixi cabdi waxaanu shacabkiisa u sheegin ma sameeya isagu kumana dhaco war wadaadadii ahlusunna weli galmudug waa ku duuduuban yihiin shaakirna wasiir qarafaan waa qaabili diiday war macalin maxamuud miyaa yidhi ha qaabilin war qarafaan awal ma wuxuu rabay xeerta macallinka inuu qaar wax ka dhaadhiciyo horta galmudug murun iyo qayle kama baxda miyaa waa yaabnaye waryaa dacwaddii maxkamadda hey sanad baa dib loo dhigay labada kun iyo labaatanka laga dhigay war qadar i soomaaliya turkiga taageereen carabti kalena arootiyaereen yaa i walba carab waxay noo haysay calooshu ha wareegatay warnimayo waxaa la yidhi xigmad iyo murtiba gabaylahoon cidu dhaliilaynin oon xaraf ku socodsiinayoon toosin kala daalay marka hore bulshoy waan tirshaan laysmacaasiyoe kalamaansa goortaan ku daro wa isbeddelayaaye ayagaana siibsiibaye qurux ma waayeene sidii gabar jidhkeedii nacdoo ruush isku ekaysay oo lacagtii daawada beryahan looga wada dhaartay oo haddana caddaan iyo madow toona noqon weysay ayuunbay ku dheeldheelayaan gabayadaydiiye wax kastoo xaqiiqaana waa lagu riyoodaaye shir jaraa'id waa noqon kartaa quura madaxeede madaxweynihii hore wuxuu dawladda u sheegay xiisiyo iswaal bay dadkii ku indhabeeleene laablakucuna soomaaliduu buur ka ridayaaye haddaan hawsha sii wado sidaan lama ahaadeene caloolxumada ii muuqata siima socoteene inta jidadka goostoo shacbiga laamiga u diido taa laan dhisaynaa haddana uguma faaneene ugu sawirta qaarkeedna waa laga xishoodaye shaqo baarlamaan oo ma jirin iga dambaysaaye kenyana baddeennii markay soo hunguriyeysay anaa diiday wadahadalkii ay nugu baryayeene waaday maxkamaddan la koray qalabad beeleene dacwaddeennu meel fiican bay joogtay berigiiye mana sii wadaysaan haddaan fiirshay xaajada eh anigaa dhammaystirahayo ii qabya ahayde ha ii taalla meesheeda waan soo noqonaya intaasaan ku soo koobaya ayaanaan sii badinaan qadiyaad ka tag waryaha markuu leeyahay meesheeda ha ii taallo ma asagaa iskale gunud miya yaa ka xiga u dhiga waaye waa qaran qarankana waa la ilaaliyaa waryaa taalooyinka maadaa iskale waadiga hadda soo noolaysiiyey warna miya wiishooda qabiilanjee dhimaatireeyha waradan ilmaha naga maqan noo keena waryaa waddanka laba kayxee ka soco meesha war waddanka ma kurba joogaan waryaa qabyo ninkeeda
dhamaystir naga kaga tufuhaydin layse
waagaegeystayaal xubintaasi kalamaan ayaa barnaamijka falanqaynta wararka raadiyaha cadaada u dambeysay intaan barnaamijkan mid lamida ku kulmi doonno waa anigii saaxiibkay mahad nuure oo barnaamijka soo saaristiisa qayb weyn ka qaatay farsamadana iga saacidayey oo idinla sidaasi nabadgelya wasalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu nin qabiil u guuraa ma gala guri barwaaqeede geel iyo lo' baan leenahay iyo gaabanow adhiye gadhoorka iyo subagga igu filan oo gubaa da'aye wax shisheeye kaa soo galaa gaajo bixin waaye garwaaqsadaay waana waa lagama guuraani dharka iyo waxaan labadalla u meel isugu geeyey sidii argantaal qaba waxaan gocasha reemaaba dharka iyo waxaan labadalla u meel isugu geeyey sidii argantaal qaba waxaan gocasha reemaaba gaajada jirkaygii wuxuu golongol dhugdhaba dhulkan waxaan garaaco dabnaha gawda ku hayaaba aman galowga qayshiyo uu gaadhi garabka saaraaba aman galowga qayshiyo uu gaadhi garabka saaraaba galada sugayniyo waqtigii wayna soo galay Galada sugayniyo waqtigii wayna soo